bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaban wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga waraysiyada wadan kaga imaanaya radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda waa habeenimo qabaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka maarso sanadu waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka bandhiga waraysyada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona doorashada kuraas ka tirsan aqalka shacabka ayaa maantay lagu soo gabagabeeyey goor sii horeysay magaalada beledweyne ee maamulka hirshabel waxaan idiin soo gudbin doonaa doorashadaasi iyo siday u dhacday sidoo kale arrimaha doorashooyinka inagoo eegeyna guddiyada doorashooyinka xeer federaal ayaa sheegay in la fasaxay saddex kursi oo dood ay ka timid markii horeba iyaga oo hakiyey horena u joojiyey waxaan idiin soo gudbin doonaa mas-uuliyiinta guddiyada doorashooyinka oo arrimahaasi ka hadlay qodobada kale barnaamijka bandhiga waraysyada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey arrimaha colaada ruushka iyo ukrain ayaad dhegaysan doontaan iyo waxyaabihii kusoo kordhaya haalka xaalka hadda sida uu yahay ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka kale barnaamijka bandhiga waraysyada caawa ku jiri doonana waxaa ka mid noqon doona bulshada degmada diinsoor ayaa wajahaya xaalado nololeed oo aada u liidata waxaan idinkaga helnaa waraysiyo arrimaha bini-aadnimada ee diinsoor la xiriira iyo sidoo kale shir looga hadlayay ka warbixinta dib oogista sharciga iyo siyaasadda deegaanka ayaa maantay lagu soo gabangabeeyey magaalada muqdisho iyana waxaan idinkaga heynaa akhbaaraad inta barnaamijka ku guda jirno ayaad maqli doontaane qodobadaasi wuxuu nagu soo kordha ayaad maqlaysaan mar kale iyo mar kale barnaamijka bandhiga waraysyada kusoo dhawaada qodobadaas dhegeystayaal waxaaynu qodobadii ku door karoonaa barnaamijka bandhiga wareysyada aynu ka horumarne maantay magaalada beledweyne waxaa lagu qabtay kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad halkaasi ee maantay mas-uuliyiin waxaa lagu doortay saddex gaareysa cabdimaalig ibraahim cabdalla ayaa ku guuleystay kursiga suumadiisu tahay hob eber lix lix ee golaha shacabka ee doorashadiisu maantay ka qabsoontay magaalada beledweyne sidoo kale isna waxaa maanta magaalada beledweyne lagu doortay cabdiraxmaan axmed cusmaan waxauu ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob eber hal eber oo doorashadiisu maanta ka qabsoontay magaalada beledweyne kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay dhanka kalena isna doorashada maanta beledweyne waxaa ku guuleystay xildhibaan daahir amiin jeesow oo horey ugu fadhiyey kursiga hob eber saddex eber oo isna maanta doorashadiisa lagu qabtay magaalada beledweyne dhanka kale markaynu eegno ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliyana maantay waxa uu kulan la yeeshay safiirka dowladda mareykanka ee soomaaliya mudane leri andri waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka iyada oo xeyr gabargabo ah ay mareyso doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ra-isul wasaaraha iyo danjiraha ayaa ka wada sheekaystay arrimaha doorashooyinka golaha shacabka oo la filayo inay soo idlaato shan iyo tobankan bisha aynu ku guda jirno ee maarso marka la eego arrimihii doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye guddiga doorashooyinka ee xeer federaal ayaa sheegay in la fasaxay saddex kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka taas oo horey mugdi mugdi iyo khilaaf uu uga jiray sida ay ka dhawaajiyeen afyeenka guddigaasi ambasador safiino ayaa warbaaxinta la hadlay raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxaanu bulshada soomaaliyeed iyo ergada codbixinta iyo murashaxiinta ku tartamaya kuraasta tirsigoodu yahay hob toban hob soddon hob lixdan iyo lix ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada beledweyne aanu ku wargelinaynaa bayaankan si aad la socotaan maanta markii gobolku dhacay waxaa soo dhammaaday diiwaangelintii murashaxiinta iyo wakhtigii doorashada loogu talagalay ee kuraastaasi sidaa daraaddeed guddiga doorashooyinka heer federaal wuxuu ka warhelay in kuraastaas habraacii doorashada qeyb ka mid a ay u dhiman tahay oon loo dhammaystirin guddiga doorashooyinka ogsoon in wakhtiga doorashada dalku meel dabayaaqa a marayo dardargelin xoogana lagu wada doorashada dalka waxaanu go-aansanay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka siid ee ku sugan magaalada beledweyne ay kala hogaaminayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal mudane abukaate mawliid mataan iyo guddoomiyaha siid ee hirshabeelle mudane diini waxaa la go-aansaday in la shaqeeyo goor habeennimo ah oy soo dhammaystirantay saacaddan iminka aan kula joogo sidaa daraaddeed bulshada beledweyne murashaxiinta ku tartamaysa kuraastaas ergada codbixinta waxaanu ku wargelinaynaa in kuraastaas loo dhammaystiray dhammaan habraacii doorashada dalka beritoole salaada duhur wixii ka dambeeyana ay doorashadoodii qabsoomayso waxaanu ku wargelinaynaa inuu soo diyaargaroobaan haddii
waldhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada markaana waxaynu eegeynaa wararkii ugu dambeeya dagaalada ka socda ukrain iyo ruushka ayaynu eegeynaa dowladda ruushka ayaa goorsii horeysay oo shan iyo toban maalin maanta laga joogo waxa ay ku duushay ama dagaal ka bilowday wadanka ukrain iyadoona caasimada haatan ukrain ee kiyef ay kaabiga ku hayaan ciidamada ruushka halkaasi duqeymo culus iyo weeraro ayaa laga soo warinayaa iyo dagaalo halkaasi ka socda wararkii ugu dambeeyay ee wuxuu kusoo kordhay dagaalada ayaan goorsii horeysay qadka telefoonka kula kaga wareysanay maxamed nuur qalimow warimaha caalamka si guud iyo dagaaladaasi isha ku hayay ugu horeyna waxaan weydiinay bal wararkii ugu dambeeyey ee haatan meesha ay marayaan
runaaantii iyadoo dagaalkii ukrain iyo ruushka u dhexeeyey uu galay wiigii saddexaad waa nimgoodid in uu sii adkaanay maalin maalinta ka dambaysa qaxay dhibaatadii mashaakilaadka ka dhacayla wadanka ukrain uu aada usii kordhayo ayaa maanta wadahadal ay isugu yimaadeen wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain iyo midka ruushka ay isku afgaran waayeen taasna waxay keenaysaa in dagaalku xitaa uu maaragtay sida loo filaayay maalinsi kale uu noqdo iyadoo hadalla kulana la isdaafsiitay waxyaabaha ruushka uu doonayana ay diideen ukrain oo ka mid ahaa in maaragtay dal aan ciidan lahayn oo kale inay noqdaan sida switzerland oo kale oo iska wadan booliisu ka shaqeeya waxyaaba oo adigu dalabaad oo aynan ukrain diyaar ahayn inay qaataan laakiin qorshihii ruushka oo isagana ahaa inuu isbuuc waxsaasa kusoo afjaro dagaaladan iyo waxaan oo dhan isagoo markaa isbidayay bawer isleeyahay yani waa ku maqoonin kartaa weeg gudihiisaad waxaan oo dhan aad uga takhallusi kartaa oad ku dhamayn kartaa ukrain oo gacantaada soo gasho asna taas way u dhawoobi weyday qaxa iyo dhibaatadii waxaa ka taagan aad arkaysid sida shaashadaan ku aragno waa wax yani aad aad moodid in yurub dhexdeeda ay waxyaabo yani aan lagu aqooni jirno oo qax iyo dhibaata ay ka jiraan marka ruushkuna maalin maalinta ka dambaysa uu yani cunaqabataynta kusii adkaanaysa isagoo laftigiisa uu dareemaya in cunaqabatayntu ay soo qartay markaan waxaa kaloo jiray odayaashii dadkii lacagta lahaa bilineerada ahaa ee putin saaxiibka la ahaa saaxiibada la ahaana qaar kamida in dowladda ingiriisku ay kuba bilowdayba in cunaqabatayn iyo waxyaaba saas ay ku samayso oo kamid yaha abromovich oo ah milkiilaha kooxda chelsea kuwo kalena la filaya in ayagana maaragtay sidaasoo kale la yeeli doono marka ruushka waxaad moodaa in xaaladu ayna u wanaagsan hadda momenta dhaqaale ahaan military ahaan iyo xaalada muuqaalka sida uu ruushka yani sumcadiisa dibaddana ay sii xumaanayso
waa tahay qarimo dhanka kale markaynu egno wadahadaladii maanta inagoo sii eegayna wax natiija kama soo bixin miyaa la leeyahay markaad eegto dee wixii lagu wada hadlay iyo sidoo kale haddii lagu ballamay wadahadallo kalena ma jiraan
runaantii qodobka uu la yimid wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine waxa ahaa in xabad joojin iyo madaafiicdan ku socota laga joojiyo taas uu ku gacan seeray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushkana ruushkan conditions kale uu keensaday waxyaaba yani aan u cuntamaynin dhinaca kale marka labada dhinacba yani wax natiijaa kama soo bixin laakiin waa formality waa la iska fadhiista u keliya laakiin ma filaayo in qolaba qolada kale waxa ay rabaan inay kasoo dabcaayaan ruushka ma doonayo ukraine oo noqoto mar dambe garab ama nin dowlad saaxiib la ah yurubta galbeed ma doonayaan taasna waxay dhib ku noqonaysaa ruushka mana maquulin kariyo oo dadkii shacabkii iyo dowladda waxay u sii jeedaan dhinacaas reer galbeedka isagana wuxuu doonayaa qasab inuu ku ogoleystay in siyaasadiisu ay noqoto in isagu ay noqoto meesha laga soo amro moscow marka taana waa waxa keenaba in ruushka uu maanta maaragtay dagaal qaado iyo inay nato ay ka baaqsadaan inayna dib dambe application ama cabsi ayna u geysan un rajiim wuxuu doonayaa inuu ka dhiso meesha isaga u daacada warkiisana maqla waa tahay dhanka cunaqabateynta markaynu eegno qalimow sidee looga dareemayaa yurubaa ku sugantaa ingiriiska joogta cunaqabateynta ruushka waxaa leeyahay olready waa la dareemayaa oo shidaalkii iyo wax kasta maciishadihii qaaliya noqdeen arrimahaas mayna saameeyeen sidee u aragtaan
absolutely aaday noo saameeyeen waayo hadda markaan gawaarida wadano ee meelaha shidaalka aan tagno qiimihii aan bixin jirin intuu dagaalka bilaaban ka hor ayaan bixinaa shidaalku waxyaaba badan ayuu haddana maaragtay saameyn ku leeyahay cuntada waxyaaba wax walba transportka shidaalku waa nolosha haddii uu qaaliyooba adduunyada nolosha dhan qaaliyoobaysa hadduu shidaalku hoosu dhacana adduunyadoo dhan way saamaysa marka hadda reer galbeedkii special waddanka aan joogo u k waa laga dareemay oo xagga waxaana maqlaynay oo hadda ay noo sheegeen shirkadaha gaaska iyo guryaha siiya ee lagu guryaha lagu diirsado iyo kuwa wax lagu karsada iyo waxay idaacadaha maalin walba ka yiraahdaan shidaalka aad buu qaaloobiyo doonaa macnaha biidasha aan bixin bishii walba qofkii boqol baan bixin jiro oo kale tusaale waxay leeyihiin wuxuu bixin doonaa boqol iyo soddon ama boqol iyo labaatan marka waxaad dareemaysaa in shidaalkiina kor u kacay waayo shidaalka boqolkiiba afartan ee gaaska ah wuxuu ka yimaadaa ruushka marka shidaalkaasoo hadda sii qaaliyoobana nolosha dadka caalamka oo dhan ku qaaliyoobaysa even africay gaaraysaa oo meel bay gaaraysaa adduunkana maanta fuustadii crude oil ah oilka baroolka wuxuu gaaray boqol iyo labaatan ayuu kasii saro maray ka horna intaan dagaalkan bilaaban umaba dhaweynba intaas marka waxaad ogaanaysaa in adduunka oo dhanba ay soo food saartay recession inuu geli doono oo yani dhaqaalaha adduunka uu yani geli doono ciriiri oo aan lahayn hal dowlad iyo laba dowlad ee laakiin caalamka oo dhan ah waayo adduunka maanta wuxuu noqday wax isku wada xiran oo noqday dowladihii oo dhan qaaligoodii baa isku xiran iskaashigoodii baa isku xiran waxyaaba la kala iibsadaa isku xiran marka dagaalkani wuxuu noqon doonaa dagaal adduunyada oo dhan nolosha ku qaaliyeeya hadduu dhasu u joogsan oo xaaladdu aan sidaa laga bedelin waa tahay qalimow wiigii saddexaad ayuu socdaa dagaalka ama maalinkii shan iyo tobnaad ama lix iyo tobnaadaa filayaa inuu yahay dabcan muxuu guulaa uu ka gaar ayaa la dhihi karaa ruushka markaa eegto waxyaabaha uu sameeyey iyo haatan xaaladaha ka jiray ukraine
run ahaantii sida uu ku riyooday iyo siday noqotay isma laha ilaa hadda ruushka waxaan u suurtagelin hal magaalo oo si rasmi ah oo gacanta ugu dhigay isaguna hadafkiisa wuxuu ahaa laba magaalo oo tan uu magaalo madaxda ah kiev iyo magaalo kale inuu gacanta ku dhigo systemka dowladdiisu u bedelo labadan uma suurtagelin kuwa kalena si dhaba gacanta uma maaragtay dhigin marka ruushka runaantii hadafkii iyo qorshihii blaankii dagaal uu samaystay completely waa different hadda way ka duwan tahay oo hadda waa inuu maaragtay ku talagalaa dagaal waqti dheer socon doona hadafka uu lahaa oo aan boqolkiiba boqol la gaarin isaguna dhib ayuu maaragtay isu keenay oo economically iyo maaragtay dhinac walbaba iyo ukraine oo iyadan ku baaba'day oo noqon doonta dowlad un fakri ah had kabacdi dadkeeduna ay dibadaha qaxooti ku noqdaan ilaa afar milyanaa dibadda u qaxday wadankii already collapsed uu shaqadii way istaagtay wax walbaba marka laba wadanoo isku macnaha isbaabi'isay noqdeen adduunka kalena saameyn ku yeeshay aad baad umaadsan tahay maxamed nuur qalimo oo ku sugan ladna ayuu ahaa oo qadka telefoonka reedhiyo muqdisho ugu waramaya qalimo waa kaaga mahad celinayna wareysigaaga saaxiib adigaa mudan walaal Thank you.
waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka bandhiga wareysyada markaan waxaynu eegeynaa bulshada degmada diinsoor ayaa wajahaysa xaalado nololeed oo aada u daran marka la eego xaaladaha bini-aadanimo ee halkaasi ka jira waxaa lasoo warinayaan nafaqadaro dhibaatooyin abaaruhu ay halkaasi dadka u geysanayaan iyo sidoo kale caafimaad darro baahsan iyadoo diinsoor marka la eegana ay dhibaatooyin dhanka amniga ay ka jiraano wararkii ugu dambeeyey ayaan goor sii horeysay kaga wareysanay mas-uuliyiinta diinsoor inagoo qadka telefoonka kula xiriirnay
walaashay diinsoor bilaha dambe waa barako xoogana ku dhacay dadkii degnaa waa qaxeen abaar oo muddo kusoo laabatay muddo adeer saddex sanamal badar uma bixin dadku waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah oo beerali ah markii beerihii badar laga waayay oo dadka abaar gashay haddana waxaa degmadu sii daaray muddo sideed sana waxaa saarnay dhuur qawatiin oo argagixisada al-shabaab saaray marka haddana waxaa lasii waayay waxaa noo keeni jiray karaatooyin oo laga keeno oo tuulooyinka degmada hoos imaadaan ayaa karaatooyin laga keeni jiray raashooyinka haddana shabaab waxay joojisay karaatooyinkii oo raashooyinkii laga keena ayaa joojisay diyaaradii oo muqdisho lagu soo rari jiray oo ganacsatu waxaa kaysan jiran dadkii soo rara diyaaradaas waa loo hanjibay iyagana waxaa la dinsoor diyaaradaas looma rari karo marka haddii oo karaatooyinkii oo dhuumaalka loo keeni jiray wax laga waayo haddana diyaaradii la waayo dadkii marka shacabkii meesha joogay qaar waxay ku dhacday dhaqaale xumo raanshoon la-aan daawo la-aan dhibaato ayaa ku dhacday degmada marka wax saas oo dawlad oo gacan laga siisay dhibaatadaas degmada ka dhacday hadda oo oo gacan laga siisay ma jirto marka dadkii waxay u qaheen key dolow muqdisho baydhabo qofku meeshuu aadi kara ayaa aaday marka degmadu waxay ahayd degmadu waa degmo oo koonfur galbeed markii la yihahdo waa degmada ugu weyn waayo marka degmada dinsoor iyo baardhor waxaa lasi qortay haba maalin lasi qortay maan dadkeenu waxaa u barakaceen baardheer waa laba degmo waayo marka nasiib daro maanta waxaan ugu dhahay inaan dadkeena baardheer oo qaxooti ku noqday annagana dinsoortii aydan laga qahay marka maamul xumo iyo
waa gartay waxaad sheegtay magaalada inay go-doonsan tahay magaalada hareheeda miyay joogaan maleeshiyaadka al-shabaab dhanka kale diinsoor waxaad sheegtay in diyaarado ay tegi jireen maxaa ganacsatada maxay taha sababta u diideysa in diyaaradihii ay raashinka u geeyaan haa de walaal al-shabaab degmadan mar hore laga saaray labada kun toban shanta laga saaray adsaan ciidama jooga degmada oo al-shabaab markasta la dagaalamayaan kuwa manitariga iyo kuwa daraawishka koonfur galbeed oo masheer la-aan ah marka markasta waa soo weerareen gacanta ay ku dhigi waayeen degmada marka waxay bilaabeen in shacabkii oo lasoo waco oo teleefanadooda oo in la qaato lasoo waco oo la yihahdo walaal degmadaas hebel helmi ahaa degmada dinsoor afar labaatan saa kasoo bax haddii laga arka aday ku taalla madaxadan jirayna marka shacabkii ragaha baa ku dhacay marka waa digaal oo toos ah malaakiis qofka hanjabaad iyo wicitaan ayaa magaalada laga barakiciyay dadka ganacsatada oo magaalada ganacsanaya hal qofka ma joogo maanta dukaamooyin waa xiran yihiin hataa meel oo maanta shaahi laga cabo koob shaahi hataa laga cabo ma jirto degmada dadkii oo degmada degnaayo oo ganacsatadii weyn ahaay waxay u guureen waxay aadeen sida yaaq baraawa iyo fallaayo furo meel kasta aaday meel qof meeshii doono ayuu aaday degmada maanta cidlo waayo wax maamul ah degmadaas oo dhibaatadeeda markay dadka barakaceen oo way fiirsanayeen qof istaag dhahay amase walaalyar joog dhahay ma jirta wax dawladda dawladda federaalka iyo tan koonfur galbeed wax caawineed dhankeeda nooga imaada ma jiraan marka walaal degmadaas aad bay xanibada weyn ay saaran tahay aniga seerkayga halkaa ma joogo waxuu jooga muqdisho joogaad aniga keliga ayaan ku noolay meshan waa gartay marka nooga waran bal hadda maamulka guddoomiyii degmada asigoo barakaa socdo ayaa wuxuu aaday baydhabo looga yeeray markuu baydhabo tegay waxaa imaaday degmada wasiiriin oo dowlad goboleedka oo fargood ka socdo hal maalin kadib markuu baydhabo tegay guddoomiye xilka waa laga qaaday marka mas-uuliyadda koonfur galbeed markay degmada imaadeen dad koobara kacay waa u jeedeen oo dinsoor oo waa gartay laakiin gudoomiyihii iyagoo barakacay waa fiirsanayeen gudoomiyii hilka waa laga qaaday haddii laga qaaday gudoomiye cusub lama soo magacaabin miya la weli lama keenin doorasho waxaas ay ka mashquulsan yihiin marka degmada intaas walaal aada u jeedaan markay mas-uuliyiintii koonfur galbeed degmada sar imaadeen xataa iyaga laba maalina joogaan meel shaah hataa ka cabaan ama sidiid ka cabaan hataa waa la waayo ceelasha dadkii dadka anaga aag ceel siig nooma qodno waxaan cabbi ceelada aadi oo gacmaha loo qoday ceelasha dadkii oo ka shaqaysan jiray dhammaantood waa barakacin marka oon iyo raashin dare degmada dinsoor maanta walaal halkeeda ma qiyaasno dowlada dowlada koonfur galbeedna aad baa nooga gaabisay anaga haddan waxay u dhiganta degmo oo laba bilood oo diyaaro imaanin oo hal kareet oo dhuumaal ah raashin keenin waa dareemi karta dhibka maanta ay marayso marka koonfur galbeed waxaan islahaa in degmadan inaysan dan kale heenanba oo degmada dinsoor waxba uma sheegin waa imaadeen laba maalin kadib bay ku laabteen mas-uuliyiinta degmadii oo barakici socdo hataa waxaa jira dad dhexda ku dhintay oo ani aan garanaya jira oo dhexda ku dhintay ilaa imisay gaarayaan dadkaasi hal wiil hal gabar oo umul ah oo marka iyada umul ah inta diya kareeta laga saaray dhiigbaha dhexda ku dhimatay iyo cilmo kale laba laba wiil gabar hal wiil iyo hal gabar dhexda oo jidaca ku dishay iyagana oon darta dhinteen baydhabo iyo masir inta udhexaysa intay usii socdeen marka gabadha aad sheegtay inay umul raacatay iyo carruurta kale ee dhintay carruurta kale waa laba kale waa laba urur oo saddex jir iyo laba jir meelahaas waa intaas waxaa sababay macluul
maantay magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ka socday maalmihii lasoo dhaafay kaas oo looga hadlayay kheyraadka iyo shidaalka shirkani ayaa diiradda lagu saareeyay arrimo ay ka mid yihiin batroolka iyo waxyaabaha lamidka shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa si guudna iska kaashanayay wasaaradda batroolka iyo macdinta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adda hay-ado kamida u n-ka shirka soo gabagabeyntiisa ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxauna ka warbixiyey muhiimada shirkaasi uu u leeyahay deegaanka iyo natiijooyinka gaaska iyo shidaalka ee muqdisho maanta lagu soo gabagabeeyay bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa halkan isugu nimid shir ay soo wada qabqaabiyeen wasaaradda batroolka iyo xafiiska agaasinka deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha shirka oo looga hadlayay socon doona muddo laba maalmood ah oo looga hadlayo laba barnaamij oo kala duwan lasoo bandhigayo labada dokumenti oo laga soo shaqeynayo ilaa iyo sanadkii laba kun iyo labaatankii kuwaas oo quseeya maaragtay oyal angaaska sectorka oyal angaaska ee dalka environmentigiisa iyo waxyaabaha lamidka ah markii ama explorationka la sameynayo ama upstreamka laga shaqeynayo dhammaan howlahaas oo dhan ayuu la xiriiray labadaas waxay kala ahaayeen mid waxaa waaye maaragtay strategy environment assessment oo maaragtay assessment lagu sameynayay strategiga looga shaqeyn doono oyalka iyo gaaska ee maaragtay environmentgeeda markii badda ama maaragtay xeebaha laga baarayo ama badda gudaheeda in laga baaro ay tahay oo productionkaas maaragtay si fiican in looga shaqeeyo ay tahay runtii intii shaqadan aan ku dhex jirnay waxaa ka wada shaqeynayay wasaarado badan oo dowladda federaalk ka tirsan oo kala duwan oo maaragtay mid walba dhinac kasoo galayay waxaa kaloo ka shaqeynayay maamulada gobolada member stateska dalka maamul goboleedyada ka tirsan sida puntland jubbaland galmudug hirshabeelle southwest iyo xataa somalilan dhammaan howlahaas dhan oo la qabanayay waxay labada documenti midna wuxuu ahaa legal and policy environment oo asagana maaragtay lasoo diyaariyey oo maaragtay muxuu ahaa looga shaqeynayay waxaana baska lagu sameeyey strategy environmentiga looga shaqeynayay saddex baysin oo ayaa maaragtay aad oo hadda ka hor lagu sameeyey seismigdaatada laga sameeyey ayaa haddana waxaa lagu sameynaya environment assessment oo kale ahaa maaragtay basementga koowaad hobi basin iyo basinka kale oo ah maaragtay qoryooli basin oo maaragtay ka bilowda ilaa iyo hirshabelle ilaa iyo southwest iyo banaadir intaba isku dhex jirto kan hobi basin uu soo gaara ilaa hirshabelle iyo jub maaragtay kismaayo basin asagana oo maaragtay jubbaland qaabilsan xataa southwest asagana dhinac kasoo gaaraya runtii shaqadaas waxay ahayd shaqo aada u adag dad badana la interview geliyay dhammaan sharciyada jiro iyo waxa dhana la isu keenay assessmentigii documentiga waa la diyaariyey maanta documentigii ayaa la laanjgareeyey markii la laanjgareeyeyna maaragtay waxaa maantana waxaa markuwa maanta waxaa lasoo laanjgareynaya l b r ka oo ah maaragtay policy and regulationka maaragtay oo ku saabsan sharcigaas isaga ah iyo berin waxaa lasoo laanjagareynaa insha allah haddii la yaraha s ega oo asagana maarata environment assessmentiga ku saabsan kadibna maaragtay waxay noqon doontaa in documentiyadaas implementation lagu sameeyo oo maaragtay hay-adaha ku shaqada lahoo dhan ay shaqooyinka fuliyaan haddii ahaan lahayn maamul goboleed iyo haddii ahaan lahayn maaragtay dowladda dhexeba waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waxaa aad nooga caawiyey oo nagala shaqeeyey hay-ado international iyo dowlado maaragtay soomaaliya caawiya waxaa ugu horeysa dowladda norway oo maaragtay barnaamijkaas ka shaqeysa unib ayadana maaragtay hay-adda oo u qaabilsan un-ka environmentiga unib la yirahdo united nation environment program ayaa iyadana maaragtay muxuu ahaa si aada nooga caawisay waxaa kaloo nagala shaqeeyay asagana isla xafiiskooda unib xafiiskeeda oo maaragtay conservation monitoring centerka oo asagana maaragta technical badan oo meesha ka socda ee ayagan ka shaqeynayeen runtii waxaan dhihi karnaa waa guul fiican oo soomaaliya maaragtay maanta usoo hoyatay soomaalidan maaragtay wax badan tarayso waxaa sectorkan aa ujeedaan oilan gaska waxaa laga soo shaqeynaya ilaa iyo kontomaadkii ilaa intaa uu soo socday dadka soomaaliyeed way sugayaan mar walba waxayna ku hayaan goormaha shidaalka la heli doonaa marka waxaan isleeyahay waxaa la gaari doonaa waxaa lasoo dhow waqtiyadii laga faa'iideysan lahaa shidaalka maanta waa la socotaan wuxuu maraa ee boqol iyo soddon iyo shan oo shalay marayay saaka ma fiirin laakiin waa aada u socdaa qiimihii uu joogay maarata wuxuu ku dhowyaa inuu laba laab uu sii hagaago uu sii kordho haddii hadda dagaalkan ukraine iyo ruushka sii socdana uu sii kordhi doonaa shalay maraykanka waray soo saareen ay leeyihiin wadamada frontier countryga in dib loo eega waaye si shidaalka looga soo saaro marka waxaa socoto fursad weyn oo soomaali ay helayso ugana faa'iideysan karto in dalkeena maaragtay shidaalka laga soo saaro marka annaga waxaan ka shaqeynaa bolicigii iyo shuruucdii iyo nidaamintii maaragtay shidaalkan dalka in loo sameeyo laga soo saaro productionka markii la gaarayo shaqadan kulliba dad badan soomaaliya technical ana waa la heli doonaa dad lacag haysto oo shirkadahana waa la heli doonaa oo arrintaa nagala shaqeeyo marka waxaan u baahannahay in soomaalida ay fahanto in dalkeena uu kheyraadka buuxo potentialna uu yahay runtiina faa'iido fiican ay ku jirto una baahan in laga faa'iidaysto fursadaas dadka soomaaliyeed ay soo saaraan shidaalka aad iyo aad u mahadsan
gudaana barnaamijka bandhiga warasada ayaa caawa intaasi nooga dhenan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo